gobolka soomaalida e ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay mashruuc dadka danyartahay guryo loogu dhisayo qaar kalena loogu dayactirayo qorshahan ayay dowladda etoobiya hore usoo faragelisay ugana soo fulisay qaybo ka mid ah dhulka ay degaan qoomiyadaha kala gedisan warbixin arrintan la xiriirta jigjiga waxaa ka soo diray wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata deegaanka soomaalida waxaa markii u horreysay laga bilaabay ololaha dibudhiska iyo dayactirka guryaha dadka markaasi danyarta ah oo horey uga jiray qaybo badan oo ka mid a etoobiya soddon qoys oo ka mid ah dadkani danyarta ah islamarkaana hayntooda dhaqaale ay liidato oo ku dhaqan magaalada jigjiga ayaa la tilmaamay in barnaamijkani ka faa'iidaysanayaan islamarkaana dayactir loogu samayn doono guryahooda barnaamijkan oo laga fuliyey qaar ka mid a xaafadaha magaalada jigjiga ayaa waxaa ka qayb qaadanayay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar iyo xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada shacabka etoobiya oo uu ku jiro afhayeenka golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya madaxweynaha dowladdeegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ayaa sheegay in barnaamijkan guryaha loogu dayactirayo dadka danyarta ah uu yahay mid la raba in lagu garab istaago dadka saboolka ah islamarkaana hayntooda dhaqaale ay liidato kuwaas oo guryaha ay ka dumaan qorshahana uu yahay in laga taageero hawshaasi barnaamijkana ku tilmaamay in dalka uu ka wado xafiiska golaha xildhibaanada jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya qorshahanna uu sheegay madaxweynuhu in hadda ay ka faa'iidaysanayaan soddon qoys waxa uuna tilmaamay in ay gacan ka geysan doonaan ka xukuumad ahaan arrintan
maanta waxaa noo yimid oo martino ahaa afhayeenka guddoomiyaha ama afhayeenka baarlamaanka dalka iyo wafdi uu isagu hogaaminaya oo ka kooban dhammaan guddiyada joogtada ee baarlamaanka heer federaal marka waxay u yimaadeen laba ujeedo ta hore waxay ahayd in ay bilaabaan barnaamij dadka danyarta ah ee magaalooyinka ku jira qaar ka mida guryaha ay guryuhu ku dumayaan dayactir lagu samaynayo haduu iska dayactir ilaa iyo heer yani inta la dumiyo dibudhisoo kale loo samaynayo marka soddon qoys guryahooda inay dayactiraan ay kusoo talagaleen soddonkaa qoys lacagtii ay soo diyaariyeen maadaama oo laga yaabo xagga kharashka guryaha sida loo dhisto dadku ay kala duwan yihiin haddii kharashka ay soo diyaariyeen uu ku filaadana in soddonkaa qoys iyagu soddon la mida annagu aan ku darno haddii uu ku filaan waayo in soddonkaa qoys guryahoodii si fiican si ay ugu dhismaan inaan annagu wixii intii ay keenaan in leeg lacaga aan ku darno weeye hadda qaabkaan u soconnaa
geesta kale madaxweynaha ayaa tilmaamay in ay rabaan in barnaamijkan dayactirka guryaha dadka masaakiinta ah sidii looga bilaabi lahaa magaalooyinka deegaanka waxaan rabnaa barnaamijkan guryaha dayactirka dadka masaakiinta dhammaan magaalooyinka in laga bilaabo oo jijiga unu ka ekaan waxaan rabnaa in ganacsatada culamaau diinka iyo dhammaan ciddii karaysa inay caawiso dadka walaalahooda aan ku baraarujinno sida xilliyada abaaraha aan isu caawinno sida xilliyada mxuu ahaye ciidaha iyo rabadaantoo kale iyo aan cuntada dadka masaakiinta uga taageerno baahi ka weyn cuntada oo gurye xuma baa jirta iyadune inaan taana dhaqan ka dhiganno geestiisa afhayeenka golaha wakiilada shacabka dalka tagatsa jaafu ayaa tilmaamay in qorshahan oo ka socda qaybaha kale ee dalka uu mudan yahay in lasii joogteeyo qorshaha koowaad waxa uu ahaa in aan dibi cusboonaysiin ku samayno guryaha dadka waayeelka ah ee danyarta ah waa dhaqan ay etoobiya leedahay in la iscaawiyo deegaanka soomaalida iyo deegaanada kaleba waa laga wadaa barnaamijkan waxaa loo baahan yahay in lasii xoojiyo oo ay kala qayb galaan maalqabeennada dhallinyarada iyo culimmadaba dhankooda qaar ka mid a qoysaska nasiibka u helay barnaamijkan ayaa si farxad leh u soo dhoweeyey maadaama ayna awood u helaynin in ay dhistaan guryo ama ay dayactir ku samaystaan sidaa darteedna uga mahadceliyey dowladda mustafe maxamed cumar ayaa xaafaddaydii yimid aqalkaygii buu ii dumiyey wax fiican buu ii qabtay wax kii kor alla ka dhigay ha ka yeelo kii dadii hoole buuxsamay alla ha ka yeelo dowladdayda salaan kaska iyo laabtaba ka soo go'day afar iyo tobanka iyo boqolka qur-aanka ku salaama kabihiiba ii iibiyeen aqalkiiba ii dhisayaan dareenkaygu aad ba ugu faraxsanya waxaan ku faraxsanahay dowladda sharafta leh madaxweynaha iyo taabiciintiisa ee madaxnimada kale ah ayaan aad ugu faraxsanahay farxadda igu jirta waxaad moodaa sida macnaha ciidii waaweynaa oo kale marka waxaan anna idiin hadeynayaa duco fi dunya wal aakhira ah maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga